madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan iyo wafdu hogaaminaya ayaa gaaray deegaanka janay cabdalle ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi ay gaarsiiyeen gargaar kala duwan oo ka kooban cunto dawooyin iyo agab lagu nadiifiyo biyaha ceelasha ku yaalla deegaankaasi wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah wasaarado kala duwan oo ay ka mid yihiin wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradda gargaarka wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha iyadoona mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaraddaasi ay mid walba u kura gashay xaaladda deegaanka ka jirta iyo sidii wasaarad walba ay baahida halkaasi ka jirta wax uga qaban lahayd ugu horreyn guddoomiyaha deegaanka janay cabdalle daahir xasan ayaa deegaanka ku soo dhoweeyey wafdiga madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland isagoona ka warbixiyey waxyaabaha kala duwan ee deegaanka la soo gaarsiiyey danayn la idin danaynhayo oo deegaanka la danaynhayo oo dadkan la danaynhayaa loo yimid oo maanta haddii la kulan yahay madaxweynihii iyo xukuumaddii oo dhan ay u timid waxaa la idiin keenay haddii la kulan yahay wixii la heli karay oo raashin ah oo baabuurtaa meesha taalla raashin baa ka buuxa idinkaa la idiin keenay waxaa weeye laydin keenay abuur beeraad baa laydin keenay alaab baa laydin keenay waa laydin daninhayaa waxaas waxaa weeye dadkan iyo deegaankan iyo meeshaana la rabaa dawladdu way jeceshahay qoladii haddii la kulan yahay waan horeyba aan masiirka inoo dhagax dhigay iskuulka waakankaga hadda maanta wuu socdaa waa laynoo sheegi doonaa haddii la kulan dhismihii iyo nidaamkiiyo waxa laynoo qabanhayo waa laynoo sheegi doonaa haddii ilaa yidhahdo ilaahay baa mahaddaa iskale ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa ka warbixiyey booqashada isaga iyo wafdigiisa ay ku gaareen deegaanka janay cabdalle maanta sharaf weyn bay noo tahay inaan booqasho idinkugu nimaadno annaga halkan sagaal wasaaradood oo dowladda jubbaland ah oo aan hogaaminayay baa socdo sagaalkaa wasaaradood wasaarad walba waajibaadkii ay deegaankan ka qaban lahayd bay la socotaa waxaan daba soconnaa safarkii uu madaxweynaha idinkugu yimid oo deegaanka baahiyaha kala gedisan oo ka jira aad la wadaagteen kadibna uu madaxweynaha intuu dowladda baahidii uu soo bandhigay dhammaan wixii laga qaban karay iyo wasaaradaha iyo annaga aan la soo safarnay waxay jawaab u tahay ballanqaadkii madaxweynaha uu idinka qaaday safarkii uu idinkugu yimid si aad arkaysaan waxaan rabnaa meeshaan inaan adeeggii soo gaaro muddada dheer idinka maqnaa noloshay inay halkan soo gaartaan rabnaa oy tusaale noqoto wasaaradahaasoo dhan waajibaadkay deegaankan ka lahaayeen bay ka fushanayaan waxaa la rabaa inaad ka faa'idaysataan ciidankiina garab istaagtaan amniga ka shaqaysaan bini aadamka waxay dan ugu jirin kuma daalaan